warar la hubo oo xaqiiq ah mar walba ka dhegayso idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari
kulan waxaan dhegaystayaal qodobada warka duhur aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah madaxa bangiga dhexe ee kenya oo beri xafiiska la wareegaya wasiirka biyaha oo iska fogaysay muran dhanka hoyga ah tartan qur-aan oo lagu soo xiray ifo dubeegis lagu samaynayo wax soo saarka beeraha ee kenya soomaaliyana waxaad ku maqli doontaan banaanbaxyo looga soo horjeedo xilka qaadistii guddoomiyihii gobolka hiiraan oo haatan ka socda magaalada beledweyn weerarkii ugu dambeeyey dhankaasi caalamka iyadoo xashiis xabad joojin ah uu ka dhaqangalay dalka suudaan waa xad taariikhdu ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha lixaadii juuni sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka halka bisha islaamka ay sugan tahay sagaal iyo labaatanka bisha dulqacda sanadka kun afar boqol afartan iyo afar ee hijiriga ee kusoo dhowaada qodobadaasi kuwa kaloo faahfaahsan anigoo maxamed axmed khaliifa warka idinla socodsiinaya waxaa beri xafiiska la wareegi doona madaxa cusub ee bangiga dhexe ee dalka c b k dor kamau duuge talaadadii hore ayay ahayd markii madaxweynaha dalka william ruuto uu si rasmi a u magacaabay dor duuge kadib turxaan bixintii iyo ansixintii baarlamaanka dalka tani ayaa imaanayso iyadoo uu maanta ku egyahay muddaxileedka dor patrick njoroge oo bangiga hogaaminayey laga soo bilaabo sanadkii labada kun iyo shan iyo tobankii dor njoroge ayaa sheegay inay farxad u aheyd inuu kenyaanka u adeego muddo siddeed sano isagoo xusay inay waxyaabo badan u qabsoomeen intuu ahaay madaxa c b k wasiiradda wasaaradda biyaha iyo waraabka ee dalka aliso homey ayaa iska fogeysay qoraal lagu faafiyey baraha bulshada oo iyadoo lagula xiriirinaya muran dhanka hoyiga oo laga soo tabiyey xaafadda karen ee magaalada nairobi shalay ayay ahayd markii warbaahinta dalka tibisay inay jiraan wasiir iyo xildhibaan isku haystaan lahaanshaha guri ku yaala xaafaddaasi oo homey ayaa barta twitter-ka ku sheegtay inaynan arrinkaasi ku lug lahayn waxay intaasi ku dartay inuu qaldamay malaha kenyaanka isticmaala baraha twitter-ka oo aynan hadda raadinayeen ay raadinayn guri ay degto islamarkaana aysan dooneynin inay haatan guri ay raadiso oo ay degto dowladda dhexe ayaa sheegtay inay xoogga saaraysa sidii looga faa'iideysan lahay wax soo saarka beeraha si loo badiyo fursadaha dhaqaale ee weli ay heli karaan da-yarsa madaxweynaha dalka william ruuto ayaa xusay in maamulkiisa ay ka go-antahay inuu beeraleyda ka caawiyo sar u qaadidda wax soo saarkooda waa uu hoosta ka xariiqay in dowladda ay meesha ka saartay canshuurta quudka xoolaha si macaash wanaagsan looga helo iibinta caanaha xoolaha sidoo kale waxa uu tilmaamay in dowladda dhexe ay iskaashatooyinka garab ku siin doonto inay si maxalli ah u soo saaraan cuntooyinka la siiyo xoolaha iyadoo la dhisayo warshad arrinkan qaabilsan oo ay ku baxaysa lacag dhan afar boqoloo milyan oo shilin tani ayuu sheegay in la wajibaari doonto caanaha laga soo saaro gudaha waddanka si kenya ay dibadda u ibgeyso qorshaha dowladda ayuu madaxweynaha ku sheegay inuu yahay in wax soo saarka beeraha loo adeegsado in hanti in hanti loo abuuro dadweynaha sidoo kalena la ballaariyay fursadaha shaqe ee shacabka u baahan yihiin madaxweynaha arrintan ka hadlay ayaa waxadaladiisi ka mid ah
ile chairman amesema chairman amesema iko shida ya madawa vaccines ndio ng'ombe inaenda inakufa vile mulisema hapa foot and mouth fever, Rift Valley vifa na hiyo mambo ingine. Mimi nataka niwaambie hivi, katika hii budget ya mwaka huu nilimwambia huyu bwana Kimani, mambo ya vaccines, ile ushuru yote inawekwa kwa madawa ya ng'ombe na vaccines, tumeondoa hiyo ushuru na hata ile equipment ambayo itatumika kutengeneza hizo madawa hapa Kenya, tumesema ushuru iondolewe katika bajeti yetu. Jambo la pili, tatizo kubwa vile chairman alisema ni chakula. Chakula kupatikana ni ngumu. Ile materials inatumika kutengeneza chakula, yellow maize, zile e, bidhaa zingine ambazo zinatumika kutengeneza chakula ya ng'ombe iko matatizo. Vile vile katika hii budget tumeweka zero rating ya all materials that are used for animal feed, ndio tupunguze gharama ya chakula ya ng'ombe, ndio mkulima apate nafuu tuzalishe maziwa zaidi ndio tuweze kupeleka taifa letu la kenya mbele codkaasina wuxuu ahay madaxweynaha dalka william ruto madaxweynaha ayaa arrimahan ka sheegay ismaamulka meru halkaasuu ka daafuray wejiga labaad ee warshadda midooda iskaashatooyinka ganacsatada caanaha ee dowlad deegaankaasi in ka badan labaiyo toban kun oo ganacsadan ka mid ah ayaa madashaasi ka qayb galay waxaa madaxweynaha wehelinayay wasiirka wasaaradda beeraha ee dalka mideka linturi dhigiisa horumarinta ganacsiyada yaryar simon chelagui barasaabka meru kawira mwangaza gudoomiyaha ismaamulka kiambu kimani wamatangi hogaamiyaha aqlibadda baarlamaanka dalka kimani chungwa xildhibaano iyo qaar ka mid ah wakiilada deegaanada hoose ee ismaamulka meru dhankaasi ifo waxaa xerada qaxootiga ee ifa lagu soo gebagabeeyey tartan qur-aan oo in muddo ah halkaasi ka socday ayna soo qaban qaabisay mid ka mid ah dadaaladaha maamulaha macaahidda diimeed ee ifo ama dalladaha maamulaha macaahidda diimeed ee ifo maxamed baaruud xuseen ayaa qodobkan oo faahfaahsan noo soo diray xafladan oo shahaadooyin lagu guddoonsiiyey arday ka qayb gashay tartan qur-aan oo muddo ka socday xerada qaxootiga ifo ayna soo qabanqaabisay dalla dala shacaariya oo ay ku midaysan yihiin qaar ka mida macaahiidda xerada qaxootiga ifo ayaa lagu daafuray والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون tartanka waxaa ka qayb galay boqol iyo labaatan arday balse afartan iyo lix ka mid a ayaa hantay abaalmarinada iyo shahaadooyinka maanta la guddoonsiiyey hormuudka dallada lashcaariya sheekh cabdilatiif shariif axmed ayaa faahfaahiyey munaasabadda maanta xafladda halkan aan ku qabanayno tartan qur-aan oo in muddo ah la soo waday khatinkiisa iyo arday dhammaysay qur-aanka xifdisay shahaado bixinteeda waxaa maanta xafladda ku qabanayaa madilatul ashcariya dalladda ku midowday madaarista al ashcariya ardayda laga farxiyey ayaa dareenkooda u muujiyey alxamdulilah maanta aad baan u faraxsanahay sababtoo ah waa waalii abaalmariyey waxaana halkan kaga mahadnaqayaa macalinka iyo macaliliyaas iyo waalidiinteyda khaasatan macalinkayga oo juhdi badan igu soo bixiyey iyo madrasadeyda alma- almadrasatu araxma litahfiid alqur'aan بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وعبد الرحمن أبو كرشاخ وحنا كسعدا اسكولك كويا لحاوجبي قاران أني اقرأ أنت قريت إذا أكاديمي وحن سمي رمنا السنة وحن ما يا معلمين تيدا اسكولك يكو كو اسكولك يكو مدرسة بان وانو ما يا بسم الله magacayga waa caaisha waxaan ka socdaa iskuulka iqra integrated academy marka hore waxaan u mahadcelinayaa allah subxaana watacaala marka xigta macalimiinteeda igu soo dadaaleen marka saddexaad waalidiinteeda magacayga waa safiya axmed bare maanta waxaa aad ugu faraxsanahay inaan shahaado ka qaato madrasatul iqra waxaan aad ugu mahadcelinayaa macalinkeyga macalin abuukar iyo waalidkeyga intan heer sidoo kale qaar ka mida macalimiintii madaarista ka qayb galay tartanka ayaa ka hadlay farxadooda anu haddana ku hadlaayo dhammaan madilada madilatul ashcariya aad baan u faraxsannahay maanta halkan waxaan ku qabanay xaflad aad u wanaagsan arday fara badan oo labada mada- mada- madaarista ku midaysan ee shahaadooyin ku guddoonsiinay ilaahay subxaanahu wa tacaala baa mahadda iska leh aad baan ugu faraxsannahay maxaa yeelay marihii intaasina abuuraynay iyo hadda maanta gurinaynaa ilaahay baan uga xamdinaynaa subxaanahu wa tacaala maanta waxaa weeyaan aad baan ugu faraxsanahay xafladdan aad u qiimo badan ee noo dhacday oo dadaalka dheer iyo waddadeeraan u soo qaadnay maxaa yeelay ramadaankii iyo hadda dhexdooda intaasaan waxaa weeyaan tartan soo qaadaynay annaga oo ah waxaa weeyaan madrasooyin aad u tayo badan aad baan ugu faraxsanahay ardada halkan shahaadada maanta ku qaadatay waxaan ka socdaa madarasatu lixya culuumuddiin ayaan ka socdaa marka ardada aad baan ugu hambalyaynayaa maaragtay jiilka dambena waxaan ilaahay subxaana wa tacaala uga baryayaa sidan iyo si ka wanaagsan oo ka qiimo badan dallada lashcaariya waxay sidoo kale mas-uul ka tahay qaar ka mida iskuullada ku yaalla xeryaha sida uu mar kala sheegay sheekh cabdilatiif shariif axmed hormuudka iskuullada exyaa xerada qaxootiga ifo sanadkiiba waxaan soo saarnaa arday ku dhowaad saddex boqol ama afar boqol ama shan boqol arday ayaan soo saarnaa oo foonfooga noo dhammaysa marka wax qur-aanka kariimka ee keliya ku eg ma ahee dalladu wax soo saarkeeda xagga maadigana wuu garab socdaa fadhigeennan hadda aan fadhinno waxaan doonaynaa inaan arday gaarayso afartan iyo lix arday inaan shahaado siino afartan iyo lixdaa arday waxay ka soo takharujeen oo qur-aanka ay ka soo xifdiyeen madaarista itixaadu lmadaarisi lilmadillati alashcariya maxamed baaruud xuseen warbaahinta heystaa dhadhaab
maxamed baaruud xuseen waa uu mahadsan yahay madaxweynaha dalka william ruuto ayaa maanta gaaray ismaamulka kakameega ee galbeedka dalka waxa uu kaniisad ku taala deegaan baarlamaaneedka lurambi ka sheegay inuu diyaar u yahay la shaqaynta dhammaan madaxda lasoo doortay william ruuto ayaa dhanka kale shacabka kakameega ay si guud kenyaanka u xaqiijiyey in deegaanada dalka si siman loo horumarin doono
Wacha nichukue nafasi hii kwa mara ya nyingine tena, kwa watu wa Kakamega wote. Tulikuja hapa tukaomba kura zenu, mukawa ni watu wangwana, mukawa ni watu wa i- imani, mukatupatia kura zenu. Mimi nasimama mbele yenu kusema asante sana kwa zile kura mulinipatia. Mimi nawashukuru sana, asanteni sana. Mulinipigia pia na ma MCAs wachache na wabunge mukani namna hii namna hii, lakini kwa yote haya mimi nasema jameni, asante sana. Na mimi nataka mjue ya kwamba wakati tunapanga mambo ya maendeleo ya taifa letu la Kenya, tutahakikisha ya kwamba mambo ya Kakamega County imeshughulikiwa ikiwemo katikati ya mambo ya Wakenya wengine wote. Nataka mjue kama watu wa Kakamega County ya kwamba vile nitafanya sehemu zingine za Kenya, MCAs wenu, wabunge wenu, gavana wenu, mimi niko tayari kufanya kazi na wao ili Kakamega isonge mbele wakati Kenya inasonga mbele, kwa sababu hakuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya. Viongozi wanachaguliwa kwa mapenzi ya Mungu, na ni wajibu wetu sote kama viongozi sasa tuungane, ndio tujue vile Kenya itasonga mbele.
waxaa madaxweynaha wehelinaya madaxa wasiirada ee dalka musalia madhaafadhi gudoomiyaha baarlamaanka moses atangula xogayaha guud ee xisbiga talada wadanka haya ee u d a clifas malala iyo siyaasiyiin kale socdaalka william ruuto ayaa imaanaya iyadoo ay madaxda ku kala qaybsan yihiin hindi soomaaliyeedeedka sanadkan ee finance bill 2023 madaxa wasiirada ee dalka musalia madhaafadhi ayaa dhankiisa kenyaanka ku booriyey inay taageeraan qorshaha guryeenta ee dowladda dhexe si meesha looga saaro xaafadaha iskuraranta ah
wewe ukikataa ushuru tunataka cdf wajumbe wetu wanahangaika hawajapata cdf kwa muda sisi tuko hapa na mimi nilikuwa nazungumza na rais mungu amenibariki nimemaliza kusomesha watoto wangu na kuna wengi hapa wana hiyo lakini kuna wengi zaidi ambao bado wanasomesha watoto wao they are the majority wale tumemaliza ni wachache lakini mimi nataka niulize wakenya na waluya ambao wako hapa haswa je kwa sababu mimi nimemaliza kusomesha watoto wangu tunaimaanisha kwamba ukiniambia njoo tujenge shule ya kakamega high school mimi niseme msiniletee story mimi ishamaliza wangu wachana na mimi hiyo ni kujenga taifa kweli so ikiwa musalia ana nyumba pale mululu pahali mama hana aliniwachia lakini kuna dada yangu kuna ndugu yangu kule kibira kule Trans Nzoia kule kisumu naye hana nyumba kwa sababu mimi mama aliniwachia nyumba sasa niseme msiniletee kwa sababu sitaishi kwa hiyo nyumba kisumu haya ndio masuala nyeti ambayo ni lazima tufikirie ili tuwe watu wa kujenga taifa letu kwa hivyo nawasihi sana tukienda mbele let us have this sense of responsibility to the nation na haya yote it is collective
barasaabka ismaamulka kakameega fernandes baraza ayaa dhankiisa sheegay in guddoomiyeyaasha ismaamulada ay si buuxda madaxweynaha dalka ugu taageerayaan qorshihiisa maaliyadeed ee midka ay ka mid tahay ururinta canshuuro dheeraad ah isagoo dowladda dhexe u ma- u ma- uga mahad celiyey lacagay dhowaan ku wareejisay dowlad deegaanada wadanka
Ningependa kwanza kusema ya kwamba juzi deputy president wetu ambaye ni rafiki yangu bwana Rikijia alisema baraza anapinga watu kutoa ushuru. Mheshimiwa Rais, I want to confirm you today ya kwamba on behalf of the 47 governors we are supporting your initiative to collect taxes. Hatuwezi kuwa na maendeleo hapa, hatuwezi patiana huduma bila watu kutoa pesa, kwa sababu mimi kama mwenyekiti, jambo langu ilikuwa kuhimiza wananchi watoe maoni through public participation. Na sisi pia magawanas, Mheshimiwa Rais, sisi tuna mahitaji. I want to appreciate you kwa sababu wiki iliyopita ulitoa pesa bilioni 33 nukta tatu ambayo ni mwezi wa Aprili na kesho ama kesho kutwa we are also expectant to receive 31.45 billion. Na vile tuliongea tukiwa airport, I'm very convinced that you support devolution. Kwa hivyo usiwe na wasiwasi, mimi kama mwenyekiti wa fedha na mambo ya mipango, we support your initiative for the development of this nation.
siddeetan iyo sagaal dhibic shan star f m galgaduud
haatanna soomaaliya ay dhankaasi weerarkii ugu dambeeyey ee magaalada beledweyne waa xiisad ay ka taagan tahay waxa ay xiisad ka taagan tahay magaalada beledweyne kadib markii xilkii laga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan cali jiite cismaan magaalada wa- oo hadda ah mid isku socodkeeda hakadu ku jira ayaa waxaa ka socda dibadbaxyo waaweyn oo laga soo horjeeday xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii gobolkaasi waddooyinka waaweyn ee magaalada beledweyne ayaa lagu arkayaa dadweyne caraysan oo qeybo ka mid ah magaaladaasi hirtay dadka mudaharaadaya ayaa eedan u jeediyey mas-uuliyiinta ugu sarreeya ee maamulka hirshabeelle waa kuwan qaar ka mid ah oo dareenkooda muujiyey eedeyntaana jeediyey oo mas-uuliyiin isku sheegayo oo dhahayo cali jayte ayaan ka qaadaynaa xilka waa niman shabaab ah waana nimanaan la halgamayno waana niman aan isku taagannahay cali jayte xilka ma dego hiiraan ugama dego meel walba ugama dego ummaddu asigay taqaan asigaa u soo halgama hiiraan asaa kala baxay shabaab ummaddii soomaaliyeed uu tusay inuu shabaab basiid yahay inuu shabaab basiid yahay oo la iska dhici karo ayuu tusay ummadda soomaaliyeed caaquliinta soomaaliyeed qadiyadda soomaaliyeed uu soo bixiyey ayadoo ay shabaab ay haystaan ummadda soomaaliyeed ay haystaan ay afka haystaan ay dabada haystaan ay qoorta ka goynayaan ayuu waxuu tusay inay basiid yihiin ay maaragtay dad oo mirista ka mida ay yihiin ayuu tusay reer hiiraan iyo soomaaliya oo dhan waxaan idiin sheegayaa ninka saakay u soo fadhiistay inuu xil ka qaado waa nin shabaab ah waa nin iska dhicin u baahan waa nin waddanka in laga qabta rabo hirshabeelle wax la yidhaahna ma naqaan cali guudlawona ma naqaan waxaan ku soo agaasinay gobolka hiiraan waa reer Xaw- eh, reer hiiraan waa reer hiiraan reer hiiraan marka way halgameen halgankii ugu wanaagsanaay ee sharafta lahaa ayaa wejigii koobaad noogu bila- oo noogu dhammaaday sidaas daraaddeed iyadoo qabanqaabadii wejiga labaad lagu jiro waxaa soo bedelay halgamayaashayni dalka in xilalkii laga qaado ma qaada karna marka annagu ma qaada karno nusme nu- haddaana reereeraan cali guudlaawe dowladda federaalka soomaaliya waxa caqabada uu ku haayo gobolka hiiraan waxaan u sheegaynaa dowladda federaalka soomaaliya annagu waan raacsannahay ma diidanin dhankaasi wararka kale ee soomaaliya haddiyaan eega maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa uga digtay ciidamada xasilinta caasimadda muqdisho inay dili dhac u geystaan shacabka soomaaliyeed waxaa digniintan soo saaray dhamme maxamed xuseen cumar ku-xigeenka xiriiraaliyaha guud ee ciidamada maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya
haddii aa qof disho waxaa qaadanaysaa ciqaabta ugu adag taas maxay tahay ciqaabtaas maxay noqonaysaa qof haddaa xabad ku dhifato adina xabadaa lagugu dhifanaa iskool buliisihii tiirka iska xadiriya waa iga fakarta ma jirto qof dulmiyaan loo dilin qof shacabna lama dili karo asgarin lama dili karo adigoo askari qarana ee qaranka u dhaartay ee dadka iyo dalka iyo diinta u soo dhaartay inaa u shaqayhaysa ugu dhaaratay waxaa ceeb ah in lagugu soo qabta moobeeloo dhacayay moobeeloo watay waxbuu dhacayay taasna waa ceeb waana mamnuuc askarigii lagu arkane wuxuu qaadanayaa ciqaabteeda askari shaqa loo dhiibayaa tahay shaqadeedaa joogtaa waxaa arkaysaa qof walba ee waddanka joogo ma wada saxna qof kasta oo bini'aadana ma ahan qof sax ah oo dhammaystiran ma ahan waxaan rabaa mootabajaajleyda iyo darawallada gaadiidka wada mid walba waxaa laga yaabaa inuu si gooniya wax u rabo midaa qaldan midaa saxan kii qaldan ee qalad sameeyo ha dharbaaxin filatuur ha ku dhifanin xabad ha ku ridin xabad ha ku dhifanin mootadiisa muraayadda ha ka jebinin waxaasoo dhan haddaad samaysa ciqaaba qaadahe maxaa yeele waxaad u sheegatay awood waxaa ugu sheegatan waa qoragii iyo qasnadihii lagu gaday canshuurta asiga laga qaaday saas buu ogna horta mushaarkeenna iyo waxaan dhan waxaa laga qaadaa canshuurta waaye canshuurta shacabka laga qaado waaye marka qoragii iyo wixii ku ilaali lagu yidhi inaad asigii ku handada sax maahan
haddii aan dib ugu laabto hiiraan dadka ku dhaqan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa saaka kusoo toosay ciidamo aad u fara badan oo xiray isku socodka waddada ugu muhiimsan ama waddooyinka ugu muhiimsan ee magaalada beledweyn ciidamada xirtay waddada laamiga ee halbowlaha u ah isku socodka guud ee beledweyn ilaa garoonka diyaaradaha ayaa la sheegay inay yihiin macawiisley lama oga sababta rasmiga ee ka dambeysan ciidanka macawiisley ee xiraan isku socodka dadka iyo gaadiidka ee isticmaala gudaha beledweyn arrintan ayaa imaaneysa iyadoo xaali saqdi dhexe la shaaciyey warqada xilka looga qaaday guddoomiyihii gobolka hiiraan islamarkaana kasoo baxday madaxweynaha hirshabeelle ma jirta wax waroo ilaa iyo hadda kasoo baxay guddoomiyaha xilka laga qaaday cali jeyti cismaan oo ku aadan xilka qaadista uu ku sameeyey madaxweynaha hirshabeelle cali gudlaawe xuseen hayeeshee waxaa la filayaa in saacadaha soo socda uu arrinkaasi ka hadlo guddoomiye jeyte cali jeete ayaa ah shaqsi lagu xasuusto doorkii weynaa uu kasoo qaatay wejiga koowaad ee howlgalladii ka dhanka ee kooxda al-shabaab ee looga saaray qeybo ka mid ah bariga gobolka hiiraan islamarkaana ku faafay inta badan gobolada dalka soomaaliya islamarkaana qeybo ka mid ah dalka soomaaliya ee kooxda al-shabaab haysatay laga saaray madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee puntland siciid cabdulaahi deni ayaa saddex maalmood ka hor digreeto ku soo saaray isku shaandheyn lagu sameeyey garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha maxkamadda darajada koowaad iyo racfaanka gobolka aaniraad ee gobolada puntland madaxweyne deni ayaa ansixiyey isku shaandheyntan oo guddiga sare ee garsoorka puntland uu ku sameeyey garsoorayaasha iyo xeer ilaaliyaasha maxkamadaha racfaanka iyo darajada koowaad ee gobolada puntland iyadoo qaarkood laisku bedelay halka qaar kalena la dalacsiiyey xubnaha garsoorayaasha oo uu kusoo baxay liiskan ayaa imtixaan laga qaaday magacaabistooda ka hor inkastoo wararka qaar sheegayaan in guddoomiyaha loo magacaabay maxkamadda darajada koowaad ee degmada boosaaso uunan gelin imtixaankaasi islamarkaana haatan shakhsiyaadkii xilka laga qaaday ee arrinkaasi walaac ka muujiyeen madaxweynaha soomaaliya xashekh maxamuud ayaa laba kulan la qaatay guddiga la socodka dibweegista iyo hirgelinta dastuurka iyo guddiga madax bannaan ee dibweegista iyo hirgelinta dastuurka oo uu kala hadlay muhiimadda dhammaystirka dastuurka gumul gaarka ee soomaaliya oo uu leeyahay xasiloonida iyo geedi socodka dowlad dhiska soomaaliya xubnaha labada guddi ee dastuurka ayaa madaxweynaha uga warbixiyey howlaha uga qabsoomay howlaha dibweegista iyo la tashiyada dastuurka ay wadeen oo ku qatooma khubarada sharciga iyo qeybaha bulshada soomaaliyeed ee islamarkaana laga qeybgeliyo waxayna xuseen in si deg dega u dhammaystiri doonaan habraaca loogu gudbinayo labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya si waajibaadkooda ay u gutaan madaxweynaha oo kulamadan uu ku weylinayay ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse cabdi barre ayaa sheegay in heshiisyadii golaha wadatashiga qaran ay xal u yihiin caqabado badan oo ku xiran dib eegista iyo dhammaystirka dastuurka halka ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu soo bandhigay sida xukuumadda federaalk soomaaliya ay u fududeyneyso wixii shaqo oo farsamo ah oo la xiriira dhammaystirka dibweegista dastuurka madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa bogaadiyey xubnaha labada guddi howlaha u qabsoomay wuxuuna kula dardaarmay dardargelinta qeybatirka dastuurka soomaaliya dadaal dheerina ay geliyaan ama ay ku bixiyaan sidii jamhuuriyadda soomaaliya ee u yeelan lahayd dastuur dhammaystiran oo dalkooda ka saara xasilooni darada siyaasadeed qodobkaas ayaa wararka soomaaliya u dambeeyey haatan mawlid aan ka codsada inuu soo koobo akhbaaraadka caalamka
mahadsaned maxamed axmed waxaa markii ugu horreysay ku dhowaad muddo toddoba sano ah dib u bilowday duulimaadka tooska ah ee u dhexeeya yemen iyo sacuudi carabiya diyaarad siday in ka badan laba boqol iyo toddobaatan qof oo u dhashay yemen oo ka duushay magaalada ay fallaagada gacanta ku hayaan ee sanca ayaa u ambabaxday magaalada riyaad ee boqortooyada sacuudi carabiya tani ayaa muujinaysa inay yaraatay xasaradii ka dhexaysay labada dhinac diyaaradda oo ay leedahay shirkadda duulimaadka ee yemeniya ama yemen airways ayaa rakaabkan oo xujay ah xalay u qaaday sacuudiga madaxa gegida caalamiga ee diyaaradaha ee magaalada sanca khaalid al shayiif ayaa sheegay in diyaaraddan ay ka mid tahay ilaa iyo shan duulimaad oo ay raaci doonaan dadka doonaya inay sanadkan soo xajiyaan bishii sideedaad ee sanadkii labada kun lix iyo tobankii ay ahayd markii isbahaysiga militari oo sacuudiga hogaaminaya ee dowladda yemen ka taageeraya dagaalka ka dhanka kooxda xuutiyiinta uu xiray garoonka diyaaradaha ee sanca tallaabadaasi ayaa qayb ka ahayd xayiraacda dhanka hawada iyo badda ah oo lagu soo rogay xoutiyiinta waxaa saaka dalka suudaan ka dhaqangalay heshiis xabadjoojiin ah oo ay gaareen dhinacyada ku dagaalamaya waddankaasi ee kalaa ciidamada qalabka sida iyo saraakiisha gurmadka deg dega r s f waxaa arrinkan xaqiijiyey dowladaha maraykanka iyo sacuudi carabiya oo labada dhinac kala dhexdhexaadinaya heshiiskan ayaa shaqayn doona muddo saddex cisho ah wuxuuna ku eegyahay koob iyo labaatanka bishan lixaad waxaa lagu soo waramayaa in markaba siday boqol iyo labaatan qof oo isugu jira rakaab iyo shaqaale uu daba ku qabsaday badda ku taala bartamaha waddanka filibiin dhacdadan saamaysay markabka loo yaqaana m v esperanza star ayaa lasoo tabiyey waa berigii maanta ciidamada ilaalada badda ee filibiin ayaa laga soo xigtay in markabka uu ka mid yahay aan idhaahdee uu ka yimid gobolkaasi qujuur oo uu ku wajahnaa gobolka kale ee bohool ilaa ay hadda ma cadda tirada dadka ku waxyeeloobay dabka iyo inta lasoo samata bixiyey bishii sideedaad ee sanadkan ay ahayd aan idhaahde bishii saddexaad ee sanadkan ay ahayd markii ugu yaraan soddon iyo kow qof ay ku dhinteen dab markab ku qabsaday jasiiradda koonfureed ee basilan bishii labi tobnaad ee sanadkii kun sagaal boqol siddeetan iyo toddobadii ay ahayd markii lasoo tegayey dhimashadii ugu badnayd ee shilalka biyaha xilligaasi oo ay isku dhaceen markab rakaab iyo mid shidaal waxaana dhacdadaasi ku nafwahay in ka badan afar kun iyo saddex boqol oo qof xogayaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa safar ku tegay magaalamadaxmagaala madaxda waddanka shiinaha ee beijing waa socdaalkii ugu horreeyey ee sarkaal sare oo ka tirsan dowladda maraykanka uu halkaasi ku tago ku dhowaada shan sano blinken ayaa shiinaha ku sugnaan doona laba cishe waxayna labada dowladood rajo wanaagsan ka muujinayaan inay wanaajin doonaan xiriirkooda dhanka ganacsiga teknolojiyadda iyo amniga waxaa la filayaa inta halkaasi uu ku sugan yahay inuu mas-uuliyiin kala duwan uu la kulmo wararka haddana soo gaaray ayaa sheegaya in xooghayaha waaxda arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken uu kulan la qaatay dhigiisa shiinaha kiin gang oo ay ku kulmeen caasimadda dalkaasi ee beijing wixii ku soo kordho qodobkaasi dib ayaad kala socon doontaan aan dib idinkugu celiyo maxamed axmed waa uu mahadsan yahay mulid haatana fariinta wacyigelinta ee corona hal maaskara oo keliya ha isticmaalin adiga oo aan nadiifin sidoo kalena si aad uga badbaaddo inaad qof kale uga baahato waxaa wanaagsan inaad leedahay dhowr aan lagula isticmaalin fariintan waxaa kuu soo gudbisay star f m codka gobolka waqooyi bari